Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Deegaanka iyo Isbeddelka Cimilada Somalilan ayaa tababar dareeri doona muddo laba maalmood ah oo furi ahaan ka mid ah shaqaalaha dowladda hoose ee caasimadda Hargeysa. Tababarkaasi oo la tababarado doona heerarka iyo siyaasadda deegaanka. Koorintii waliba milisay ku hadlay Iyaale Shucaiib ahna xiriiriyaha mashruucan iyo ku hadlaya hadafka lagu leeyahay tababarkunga.
tababarkan ku saabsan yahay dabagalka arrimaha deegaanka la xidhiidha iyo dhaqangelintooda waxaynu ognahay in siyaasado badan iyo istaraatiijiyado badan ay dowladdu s- eh, ka samaysay arrimaha deegaanka la xidhiidha marka siyaasadahaas inay dhaqan galeen sidee dadku ay ay u dhaqangeliyeen shacbiga sidee loogu wacyigeliyey in siyaasadahaasi ay yihiin kuwo iyagana waxtar u leh eh, deegaankana waxtar u leh oo ay muhiim tahay inay u hoggaansamaan arrimahaasaanu ka hadli doonaa waxaanu kaloo taaban doonaa tababarkan oo lagu tababarayaa shaqaalaha isku xidhka iyo wada shaqaynta hay-adaha dowladda eh, markay tahay in ha- eh, la dabagalo ama la dhaqangeliyo arrimihii deegaanka Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Deegaanka iyo Isbeddelka Cimilada Somalilan Maxamed Cabdilaahi Ducaale iyo tababarka furiya sheegay shaqaalo dowladda hoose ee caasimadda Hargeysa muhiimadda heerarka iyo siyaasadda deegaanka.
maanta oo ah tababarkii saddexaad ee halkanaynu isugu nimi oo runtii weliba dowlada hoosaankan inoo muhiima waxaynu doonaynaa inaad wax ka bogaataan waxa la idhahda environment monitory and complianceki eh, and, eh, maxaa la idhahda and enforcement eh, oo nuxurkeedu yahay eh, siyaasadaha guud ee imika laga hadlayey ee wasaaraddu dejisay ee heer qarana dee waa hawl waajibaadkeeda dowlad hawnina wada saaranyay sidee ku fulaysaa sidee lagu dabagelayaa maxaynu haysanaa imkaaniyaad lagu qiimeeyo shirkadaha imika shirkad baaba imika timi magaalada hargeysa waxay tii warshad baan ka furaya koonaheeda sidee lagu qiimeyn karaa ama hanaanke lagu ogaan karaa in er halkaasi ku habboon tahay halkii warshaddaa laga dhigi lahaa waxaa jira meelo doox weyn baynu magaalada hargeysa leenahay haddii ka warrama warshadaasi dooxa u dhowdahay oo khatarta yeelan karta deegaanka maxay tahay haddaba markaa agabka ama tuulka inoo diyaarka ah ee aynu ku qiimayn karno casharadan waxay idinka caawinayaan inaad taa fikir guud ka yeelataan muxuu yahay habka aynu ku cabiri karno marka laga hadlayo sideedaba waxa la yidhaahdo environmental monitoring ujeeddada ugu weyn laga leeyay waxa weeyaan in la yareeyo saamaynta shirkadaas ama ciddii kale wax soo saar wadda kusoo kordhinaysa ee halkaa la doonaya inay wadankii ee, dile waxaynu u baahannahay warshadii waxaynu u baahannahay ee, kambaniyadii wax soo saarayay iyo kuwii kale serviceka samaynayay laakiin saamayntii deegaankii ku yeelanayay waa inaanay badan marka tuulkan waa kii inoo sheegayey inaan taasi dhicin marka sida ee, waxa wasaaraddu guud ahaan waxay leedahay environmental impact and social guideline oo ka guudahagaah oo sharciya Ee, laakiin maxaa muhiima idinku maadaama dowladda hoose laga socdo dowladdii hoose waa institution kii adeeg bixinta dowladda u qaabilsanaa waxyaabihii oo dhan Tababar kunye ee kii saddexaad ayaa qabanqaabida dowladda Sweden si shaqaalo dowladda hoose ee caasimadda Hargeysa xirfadii korlanka qaada.